su-aasha lix iyo tobanaad dowladdii cuhmaaniya dadka qaar ayaa yidhaa waxaa riday moxamed cabdulwahaab iyo sacuud haddii aan taariikhda dib ugu noqonno moxamed cabdulwahaab wuxuu dhintay kun laba boqol iyo lixdii hijiriyada dowladdii cuhmaaniyaduna waxay dhacday kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo toddobadii hijiriyada waxaa u dhexeeya boqol iyo labaatan sano yaa u dhexaysa ama boqol iyo ko iyo labaatan sano aa u dhexaysa marka nin boqol iyo ko iyo labaatan sano ka hor dhintay miyaa wuxuu ridayaa dowlad dhacday muddadaas kadib wax caqligu keeni kara maaha moogta waa war marka hagag ah oo maaragtay aan laga fiirsan oo aan sax ahayn baaxisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen ile mogta shubhadaas waxaan u malaynaa suufiye iyo wax la halmaala yaa maaragtay dadka ku beerlaxusada oo raba dadkii maaragtay ahlu sunnada ahaa inay caayaan oo xumaan kasta ay maaragtay qoorta u saaraan oo ay yidhaahdaanba islaamkiiba ayagaa burburiyey khilaafadii keliya noo harsanayd ayagaa burburiyey nin baa marka wuxuu yidhi waa dhici kartaa dhinac in la yidhaahdo way burburiyeen waxaana laga wadaa buu leeyahay wuu sii fasirayo waxaa laga wadaa buu leeyahay dee dowladdii hore ee sacuudiga waxaa burburiyey niman masar ka soo duulay oo khilaafadii cuhmaaniyaduna ay amar soo siisay yaa tan iyo diriciyo ugu yimid oo baaba'shay oo raggu madaxdooda ahaa watay oo magaaladoodii istanbuul ku laayey qaarna masar u watay oo maaragtay dhulkoodii ka waday oo dhibkaas geystay marka wuxuu leeyahay arma dee meeshaas inkaar uga dhacdayoo dadkii ahlu tawxiidka ah oo tawxiidka un dadka ugu baaqaayey haddii la laayey oo wax la laayay iyo wax maaragtay dhulkiisii laga fiijiye laga dhigay arma halkaasu balaayo uga timid oo alla uu maaragtay u carooday taas un baa maaragtay la dhihi karaa uu leeyahy lakiin hadda maxamed cabdilwahaab iyo maxamed sacuud baa maarata nimankan riday wax saxa ma aha nimankan waxyaabaha riday oo waxyaaba aada u badan kutubo badan baana laga qoray oo nimankii ahaa muxuu ahaa mu'arikhiintii muxuu ahaa atraagti lafteeda yaa waxay sheegayaan in waxyaabaha nimankan riday ay ka mid tahay shareecadii islaamka oo waayihii dambe aan si fiican loogu dhaqmay oo nin culammada ka mid aho xasan kaafi al akhasaari la dhihi jiray oo dhintay kun iyo afar labaatankii yaa wuxuu ishaaray maaratay mushkiladu meesha ay kasoo bilaabato oo kitaab dhan uu qoray oo usuul xukmi fi nidaam alcaalam uu ku magacaabay wuxuu leeyahay isagoo marka mara dowladdii inuu baraarujiye uu rabo asbaab baa ii muuqatay buu leeyahay wujuuh mushkiladu waxay ka timid buu leeyahay in cadaaladdii maarata aan lagu dadaalin oo aan maarata dabti la samayn si fiican siyaasadda wanaagsan aan lagu dhaqmin dad ahalana aan howlihii loo dhiibin waxaa lala tashaday buu leeyahay dad aan wanaagsanayn ama maaragtay xataa tale lama weydiin dadkii maarata ahlu ra'yiga ahaa oo ra'yiga fiican lahaa waxaadna moodaa buu ku leeyahay nimankii madaxda ahaa yaa cujbi iyo isla weyni iyo kibir uu galay buu ku leeyahay oo waxay ka kaaftoomeen dadkii culammada ahaa iyo xukamada ahaa inay la saaxiibaan dagaalkii laftiisii baa maaragtay laga gaabiya buu leeyahay oo aan hubkii maaragtay si fiican loo isticmaalin nimankii askarta ahaana nimankii madaxda ahaa kamaba baqaayaan buu leeyahay nin jawdad baasha la yidhaahdo asaguna nin turkiya ah oo mu'arikha wuxuu leeyahay yacni qawaaniintii iyo nidaamyadii iyo wixii oo dhan baa maaragtay laga la khilaafay buu leeyahay dadkii xoogaa maaragtay magaca lahaa oo warkooda uu soconayay wax walbay soo dhex galeen buu leeyahay dowladda arrimaheedii waxaa loo dhiibay dadaan ahal u ahayn markaase wax walba maaragtay asalkiisii ay ka baxeen buu leeyahay markaasa fasaad fara badan uu dowladdii soo dhex galay oo meelo fara badan ka yimid marka wux markay joogsadaan dee hoos u dhac unbaa ku bilowda nin marka sultaan sultaan cuhmaan thalith la yidhaahdo oo dhintay kun boqol iyo toddobaatan kowdii yaa waxaa la sheegay inuu islaaxaad fara badan uu sameeyey oo xaaladda markuu arkay inay hoos sii socoto oo xaaladdu ay xun tahay inkastoo muddadu ay ku gaabneed oo saddex sano kaliya uu meesha haystay aad buu ugu dadaalay inuu hagaajiyo sida ibraahim bik xalmiim uu sheegaayo kitaab oo dowladda cuhmaaniyada uu ka qoray meelihii khamrada lagu cabi jiray oo magaalada caasimadda ku taalay oo dhan yuu xiray buu leeyahay wax la wixii sharciga khilaafsanaayo bidcooyinka ahaa buu maaragtay ka takhallusay buu leeyahay dharan maaragtay xishmad lahayn inay haweenku suuqyada ku dhex socdaan buu diiday buu leeyahay nin la yidhaha qooji bik wuxuu qoray kitaab la yidhaha nasiixat naama oo luqadii turkiga uu ku qoray wuxuuna sheegay in shareecadoo lagu dhaqmaa oo si xoogle loogu dhaqmaa ay maaragtay sabab weyn u noqonayso in dowladda hoosu dhiceeda iyo siibaabi'eeda ay joojiso amnigan markaa saas lagu xifdin karo iyo dadkan dowladda ku kacaya mar walba marka dowladduna ay xoogaa wakti u helaysa inay ishagaajiso marka wuxuu leeyahay muslimiinta hadday sharciga si fiican u qabsadaan cahdigii furashada iyo maaragtay guusha yay gelayaan bay leeyihin calaa kulli xaal mu'arikiintii yaa waxay leeyihiin yani dowladdu firqooyinkii dhunsanaa iyo mubtadacada waqtiyada qaar way la dagaalantay nimankii sanaadiqadaha iyo mubtadiciinta ahaa gaar ahaan kuwa maaragtay suufiye oo khariban ah waa ay maaragtay la dagaalameen laakiinse suufnimadii a aakhirkii ka qaalib noqotay buu leeyahay oo cusmaaniyiintii maaragtay ay aada ugu dhaqmeen taasaana keentay in dowladdu marka ay dhinac walba ka daciifto xag fikir ahaan iyo xag siyaasi ahaanba le duruqdii waa farabateen meelihii marka wax laga soo qaadanaya diinka aada u farabatay ahwaada in aada isu khilaaftay marka de diinka haddii aada loo khilaafo khilaafku waa u badanaya marka halkii firqa waxaa dhici kartaoo suufiyaha in kuwo kaloo fara badan ay kasii dhex dilaacaan naqshabandiya qaadiriya jalwatiya rifaaciya baktaashiya mawlawiya shaadaliya naqshiya sacdiya zayniya khalwatiya waxaasoo fara badan yaa waddanka ka jira markaas ayagana maaragtay khalwatiyadaas issii khilaaftay maalan oo waxaa kusii guda jira sinaaniya shacbaaniya ramadaaniya shamsiya sumbuliya waxaasa kusii dhex jira marka nin turki ah yaa kitaab ka qora waxaas sheegaya kitaab maaragtay la daawacay kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddexdii waa boqol sano ka hor marka calaa kulli xaal waxaan shaki ku jirin in dowladdu waayihii dambe ay suufiyada aada maaragtay u taageertay taasina ay dowladda dhib badan u keentay waxaa kaloo ka qayb qaatay dowladda baabi'inteeda dee xisbigii waagii dambe samaysmay markii dowladdu ay dhici rabtaba oo laga takhallusayay maaragtay khilaafada waa xisbiga la dhihi jira ama jamciyaddii lagu magacaabi jiray al-itixaad wataraqi kadibna maaragtay u dallacay iyaga barlamaan sameeyey oo khilaafadii maarata xoogaa ka takhallusay kamaal atatoogna si fiican buu uga sii takhallusay oo cabdulxamiid kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo toddobadii oo waafaqsan kun sagaal boqol iyo sagaalkii yuu ka takhallusay markaasaa khilaafadii la ilqeeyey waxyaabihii marka dowladdan riday waxaa ka mid ahaa dee nimankaas safawiyiinta oo iiraan ka samaysmay iyaguna cusmaaniyiinta aad bay ula dagaalami jireen dagaal aan waxba lala harayn yay la dagaalami jireen markaasaa maaragtay uu mararka qaarkood nin la yidhahdo saliim alawal oo kale sagaal boqol iyo labaatankii dagaal buu ku qaaday nimankaas faris la yidhahdo oo iiraan joogay oo shiicoobay markaasuu ka adkaaday laakiin iyaguna marka meel joogsan maayaan ciraqdaasi marka soo geli jireen si waxay uun ka shaqayn jireen sidii dowladdan loo burburin lahaa gaaladii bay marka xataa la taxaalufeen oo nimankan safawiyiinta la yidhaahdo ee iiraan joogi jiray waxay maaragtay aada ula taxaalufeen gaaladii reer yurub markaasay ka mashquuliyeen dagaaladoodii u socday maarata cusmaaniyiinta u socday asbaabtii waxaa ka mid a marka in maarata adduunyada asbaabteeda aan la qaadaninoo waxaan sayniska iyo maarata cilmiga iyo lagu magacaabo aan si fiican maaragtay looga faa'iideysan oo gaaladii ay ku hormareen de makrigii gaaladana aad buu marka arrintan uga qayb qaatay ingiriis iyo faransa maaragtay dabyar ma aanay shidaynin waa kuwa maaragtay ingiriisku masar uu qaatay waa hindiya maaragtay waa uu qaatay muxuu ahaa faransa waxay qaadatay lebnaan iyo suuriya qaadatay waxaa kaloo lagu kiciyey dowladda cusmaaniyada nimankii ashraafta ahayo maaragtay maka iyo madiina xukumi jiray yaa lagu kiciyey oo la yiri adinkaa madaxdii laydin dhiibaa markaasayba ciidan u noqdeen maaragtay gaaladii marka asbaabaha maaragtay riday nimankan aad bay u badan yihiin ee waxaan marka laga daba laabanayo oo la leeyahay oo la leeyahay maaragtay wahaabiya wax burburisay arrinkaasi arrin jira oo saxa ma aha wabillahi towfiiq